laga bilaabo maantay ciidamada soomaaliyeed oo kaashanaya amisom waxay howlgal uga jiraan sidii loo furi lahaa waddadan dheer ee xamar iyo isku xirto muxuu ahaa beledweyne runtii hawshaas adag oo lagu xoraynayo dariiqyadu inay furmaan iyo dadkii dhibka qabay ee soomaaliyeed ee joogay dhinaca kale raashin inuu maanta yimaado runtii waa mahad gaara oo ka baxsan tii ay ahayd in muxuu ahaa dad dhib qaba la quudiyo